bismillaahi raxmaani raxiim subax wanaagsan dhegeystayaal dhammaantiinba meel kastoo idin joogtaan kuna soo dhowaada warka aruurnimo ee rediyo muqdisho codka jamhuuriyadda federaalk soomaaliya qodobada wararka saaka aan idiin haynana waxaa ka mid ah magaalada tan muqdisho maanta waxaa ka furmaya shirka iskaashiga caalamiga ah ee soomaaliya oo markiisii ugu horreeyey lagu qabanayo dalka iyadoo ammaanka magaalada muqdishona si weyn loo adkeeyey dowladda federaalka soomaaliya oo soo dhoweysay shirka caalamiga ah oo markii ugu horreysay ka furmaya maanta magaalada tan muqdisho ra-iisul wasaaraha xukuumadda federaalka soomaaliya ayaa ballan qaaday in madaxda qaranku ay guddoomiyaha gobolka banaadir ka garab ka garab siinayaan gudashada mas-uuliyadda culus ee ka saaran horumarka caasimadda guddiga imtixaanka garsoorka ayaa soo gebagabeeyey imtixaanka garsoorayaal iyo kaaliyayaal u tartamaya maxkamadda sare ee dalka
waxaan u baahannahay inaan aragno soomaaliya oo nabad ah qurux badan islamarkaana barwaaqo ah laakiin weli ma isweyddiisay muwaadin inay maqan tahay kaalintaadii mawaadan ogayn muwaadin guushu inay ku timaaddo marka si wada jir a loo howlgalo guuldarraduna ay timaaddo marka mid mid loo shaqeeyo oo qof kastaa danta guud uu ka hormariyo dantiisa gaar ahaaneed madaxdeennu guusha waa inagu hoggaamin kartaa annaguse waa inaan noqonnaa dadkii garan lahaa aan wadajirno walaalayaal gacmo wadajir bay wax ku gooyaan
intaasina waxay ahaayeen dhegeystayaal qodobadii warka iyaga ugu doorka roonaa haatanna u diyaar garooba isagii oo dhan magaalada tan muqdisho maanta waxaa ka furmaya shirka iskaashiga caalamiga ah ee soomaaliya oo markiisii ugu horreeyey lagu qabanayo dalka iyadoo ammaanka magaalada muqdishona si weyn loo adkeeyey maxamed kaafi ayaa warbixintan inoo sii faahfaahinaya
magaalada muqdisho maanta waxaa lagu wadaa inuu si rasmiya uga furmo shirka iskaashiga caalamiga ah ee soomaaliya shirkan waxaa lagu qaban jiray qaar badan oo kamid ah wadamada caalamka waxaa horey loogu soo qabtay dalka ingiriiska waxaa sidoo kale loogu soo qabtay magaalada copenhagen brasilis oo belgium ka tirsan iyo weliba meelo kale oo ka tirsan caalamka markii ugu horreysa haatan waxaa lagu qabanaya soomaaliya shirkan waxaa ka qeybgeli doona ilaa konton dowladood dowladda soomaaliya ayaa shaacisay in shirkan uu mudnaan gaar ah u leeyahay soomaaliya sidoo kale waxaa arintan ka hadlay xafiiska ra-iisul wasaaraha gaar ahaan wasiiru dowlaha xafiiska ra-iisul wasaaraha soomaaliya cabdulaahi xaamud waxauna yiri
waa mahadsantaha waa waa su-aal muhiim ah waa taan hadda kuu sheegay tan ugu horeysa waa horta inay wadamadaba kasoo qaybgalaya inay dareemi karaan inuu amniga isbedel u sameeyey dowladda soomaaliya ay hanatay amnigeeda ma aha inuu boqol kiiba boqol sugan yahay ma dhihi karno laakiin waxaan ognahay in sidii hore si ka weyn u dhaamo maanta ay afar diyaaradood oo caalami waddankan ay timaado inay safaarado fara badan oo laga furtay ay kusoo dhiiradaan inay soomaaliya soo degaan in shirkadihii ama hay-adihii caawini jiray soomaaliya markii hore kenya iyo meelo kala deganahayna maanta ay soomaaliya ay usoo carraadeen ay soo degeen waxyaabahaas o dhan waxay tusaale u tahay inuu amniga sii kobcaayo confidencigii ama ama dhiirigelintii waxay siisay kalsoonidii lagu qabay soomaaliya inay sii badato taas waa mid midda labaadna waa in maanta dowladda xukuumadda jirta ay farsamadeeda leedahay ina inay ay qaabisho shirarka noocaasa ay wasiiradeedii iyo dadka xirfadlayaasha ka shaqeeya wasaaradaha wasaaraddiinaba ay ka mid tahay in lagu kalsoonaado inay qaybtoodii kaga aadineed inay kasoo bixi karaan oo si coordinated ahna wixii loo samayn karo oo protocol ahaan iyo system ahaan wax kastaba in in in la samayn karo obviously xafiiska ra-isul wasaaraha wuxuu u yahay xuduntii isku keenaysa iyo oo dhaqaajinaysa wixii laakiin wasaarad walbaba ama xirfadya xirfadyaqaan walbaba waxaa kaga aadan qayb qaybtaas inuu kasoo inuu kasoo bixi karaa marka anagana kalsooniyana siisay iyadoo shirkaasi iskaashiga caalamiga ah ee maanta magaalada muqdisho lagu qabanayo ammaankana si weyn loo adkeeyey ayaa dowladda federaalka soomaaliya waxay soo dhoweysay shirkaasi caalamiga ah oo markii ugu horreysay lagu qabanayo magaalada caasimadda ee muqdisho maxamed jubba oo ah war soo saaraha maanta ayaana inoo sii faahfaahinaya
war-saxaafadeed kasoo baxay dowladda federaalk soomaaliya oo ay soo saartay wasaaradda warfaafinta dhaqanka iyo dalxiiska xukuumadda soomaaliya ayaa lagu sheegay in dowladda federaalk soomaaliya ay soo dhoweyneyso shirka caalamiga ee iskaashiga soomaaliya oo hore loogu qaban jiray dalal ay ka mid tahay yurub waxaana ka qeybgalayaa in ka badan konton dowladood shirkan oo soconaya muddo laba maalmood ah waxaa diradda lagu saaraya horumarinta dalka soomaaliya gaar ahaan arrimaha bulshada dhaqaalaha amniga siyaasadda iyo cadaaladda ku-qabashada shirkan magaalada muqdisho wuxuu tusaale cad u yahay sida dowladda federaalk soomaaliya ay guulaha wax ku oolka ugu soo hoysay siyaasadda arrimaha dibadda iyo horumarinta waa horumarada kala duwan ay ku tallaabsatay dowladda federaalk soomaaliya waxaa ka go-an baa lagu yihi war-saxaafadeedka inay sii laba jibaarto dadaalada lagu horumarinayo dadka iyo dalka soomaaliyeed waxayna ugu baaqaysaa shacabka soomaaliyeed baa layidhi inay qeyb dhibaaxa ka qaataan xasilinta iyo dibudhiska dalka hooyo aada buu umahadsan yahay maxamed cali jubba ra-iisul wasaaraha xukuumadda federaalka soomaaliya ayaa ballan qaaday in madaxda qaranku ay guddoomiyaha gobolka banaadir ku garab istaagayaan gudashada mas-uuliyadda culus ee ka saaran horumarinta caasimadan masre bashiir cali ayaa warkan inoo sii faahfaahinaysa
ra-iisul wasaaraha xukuumadda federaalka soomaaliya mudane xasan cali khayre oo muqdisho uga qayb galay munaasabad madaxda qaranka loogu mahad celinayay xulashada duqa cusub ee muqdisho ayaa bulshada soomaaliyeed kula dardaarmay inay garab istaagaan guddoomiyaha gobolka banaadir si uga shaqeeyo horumarka caasimadda dalka waxaan soo jeedi lahaa inaad guddoomiyaha garab istaagtaan si loo hubiyo dowladnimadii laga soo bilaabay kun sagaal boqol iyo lixdankii iyo ka horba soo bilaabatay in lagu sii wado magaalada astaanta u ah qarannimada soomaaliyeed waxaan idin leeyahay garab istaaga si magaaladan ah magaaladii dhaqaalaha iyo ganacsiga dalka soomaaliyeed aan kulligeen u wada ilaashano waxaan idin leeyahay garab istaaga si uu idinkala shaqeeyo amniga magaalada waxaan idin leeyahay garab istaaga sababtoo ah waxaan ku aaminnay inuu ilaaliyo dowladnimada iftiinka magaaladan ka ah munaasabadoo lagu muujinayay sida bulshada muqdisho ay raalli uga yihiin hogaaminta guddoomiye cumar filish ayna ka qayb galeen guddoomiyaha aqalka sare ee dalka wasiiro xildhibaano iyo mas-uuliyiin kale ayaa mas-uuliyiintii ka hadashay waxa ay guddoomiyaha u rajeeyeen inuu ku guuleysto shaqada ballaaran ee laga sugayo si loo gaaro horumar ballaaran oo dadka caasimada u horseeda inay la tartamaan caasimadaha dalalka horumaray guddoomiyaha gobolka banaadir ahna duqa magaalada muqdisho oo madaxda qaranka uga mahad celiyay kalsoonida ay siiyeen si ugu shaqeeya bulshada gobolka banaadir ayaa ballan qaaday inuu ka shaqeynayo hagaajinta bilicda caasimada iyo sare u qaadidda amniga caasimada si bulshada ay u helaan nabad iyo nolosha ay u baahan yihiin inaan magaaladan ka dhigno ayaa naga go-an magaalo bilic leh nadiif ah amni ah insha allahu tacaala runtii dadka soomaaliyeed ee magaaladan ku nool waa dad aad iyo aad dulqaad u leh wax badan soo joogay maantay garanaya waxa u roon iyo waxa u daran ra-iisul wasaaraha xukuumadda federaalk soomaaliya mudane xasan cali khayre ayaa caddeeyey in taageerada iyo la shaqeynta bulshada ee guddoomiye cumar filish ay qayb ka qaadanayso sugidda amniga iyo horumarinta gobolka banaadir oo ah astaanta qaranka iyo xarunta dhaqaalaha iyo ganacsiga dalka waxaan idin dhihi lahaa marka garab istaaga say u xoogaysato dowladnimada qarka u saaran in dalkiina deynta laga cafiyo waxaan idin leeyahay garab istaaga say u xoogaysato dowladnimada qarka u saaran inay cadowgii oo dhan dalka ka xorayso waxaan idin leeyahay garab istaaga say u xoogaysato iftiinka inay muuqato in sharaftii iyo karaamadii ummadda soomaaliyeed la soo celiyey waxaan idin leeyahay garab istaaga si aan u sii badinno tusaalihii madaxweynuhu u natisiyey ku dhowaad soddon sano in dowladda soomaaliyeed ee magaalada washington ka iibsatay safaarad iyadoo ay leedahay ay ku shaqayso
madaxda qaranka ayaa guddoomiye cumar filish ku aaminay hogaaminta bulshada caasimada si dowladnimadu ay u xoogaysato iskuguna keeno islamarkaana u ilaaliyo xaquuqdooda ra-iisul wasaare kheyre ayaa ballan qaaday in madaxda qaranku ay guddoomiyaha cusub ee gobolka banaadir ay ku garab istaagayso gudashada mas-uuliyadda culus ee ka saaran horumarinta caasimada dalka oo ay ku nool yihiin malaayiin soomaaliyeed oo dhaqan u leh isku haynta bulshada iyo linta qarannimada soomaaliyeed waxaan leeyahay garab istaaga sababtoo ah dadka magaaladan degan maalintay magaalo madax noqotay ilaa hadda iyagaa lagu yaqaanay inay isku haayaan shacabka soomaaliyeed iyagaa lagu yaqaanay inay qarannimada ilaashadaan iyadaa lagu yaqaanay inay dowladnimada dhiirigeliyaan waa inaad la ilaalisaan dhaqaalaha dalka oo magaaladan yaalla waa inaad la ilaalisaan sharafta dalka oo magaaladan taalla waa inaad la ilaalisaan mustaqbalka ummadda soomaaliyeed oo halkani oo ay aasaas u tahay waa inaad la ilaalisaan sababtoo ah soomaaliya oo dhan baa iska leh isagaana mas-uulka ah sidaas daraaddeed waxaan leeyahay haddii idinka oo isla socda kulligiin inta halkan joogta aada ku garab istaagtaan guddoomiyihiinna annaguna waxaan kala shaqaynaynaa codsi walba uu noo keensado
nasro bashiir cali warbaahinta qaranka magaalada muqdisho
guddiga imtixaanka garsoorka ayaa soo gebagabeeyey imtixaanka garsoorayaal iyo kaaliyayaal u tartamayay maxkamadda sare ee dalka cabduqaadir ciise ayaa warkanna inoo faahfaahinaya
toddobaabaatankii mey ee sanadkan ayay baahisay maxkamadda sare ee dalka jagooyin shaqo oo ka bannaan heerarka maxkamadaha rayidka tiro badan oo ka mida dhalinta waxbaratay oo shaqo la-aan haysatay ayaa soo codsaday waxaase buuxiyey shuruudaha gelidda imtixaanka laba boqol shan iyo toban tartamo garsoore oo buuxinaya afartan jagada garsoorenimada ah iyo laba boqol iyo sagaashan oo iyagana dadaal ugu jiray helidda konton kaaliya oo ay maxkamadaha rayidka u baahi qabaan labaiyo tobankii iyo saddex iyo tobankii setembar ayay u kala fadhiisteen imtixaan uu xilligaasi dah furay guddoomiyaha maxkamadda sare ee dalka garyaqaan baashi yuusuf axmed waxaanu aaminsannahay inay aasaas iyo budhig u tahay dibudhiska dalka markaa guul baan inoo rajaynayaa imtixaankiina waa inoo furan yahay siddeetan garsoore ayaa kasoo gudbay imtixaanka guud halka boqol iyo lix shakhsi ay kasoo gudbeen kaaliyayaasha wejiga labaad ee imtixaanka oo ah hab waraysi ah ayaa loo gudbay waxa ayna bilaabeen guddiga imtixaanka garsoorayaasha iyo kaaliyayaasha dhammaystirka imtixaanka aqbalaadda wejigan labaad oo saddexiyo labaatankii bishan bilowday ayaa intuu socday waxaan weydiinay u tartamayaasha jagada garsoorenimo qaarkood sida ay uga soo gudbeen wareegga koowaad ee imtixaanka dugsi hoose dhexe mid sare ilaa jaamacad hargeysaan ku bartay markii lasoo xaysiiyey shaqadan garsoornimo waxaan kula kulmay baraha bulshada aan ku arkay saasaan markaa kusoo xareeyey ilaa haddana saasaan ilaa stagekan kusoo gaadhay oo dhowr stage horean soo marnay stagekii labaad imtixaankan laga qaaday imtixaankii markaa saasaan kusoo baxnay haddana waxaanu taaganahay maanta inaan interview gallo imtixaanka oo ka gudbay caasimadda ayaa dhallinyarada shaqadoonka ah waxaa ka mid ahaa dhallinyaro ka yimid gobollada dalka si la mid a dhallinyarada baadigoobaysa kaaliyanimada ayaa nala wareegaya dareenkooda markii hore wallaahi laba boqol iyo sagaashan baanu hayn markii imtixaanka lagu kala saarayey de markaan dadka eegay ismaan lahayn waad halkan baad soo gaadhaysaa laakiinse ilaahaydankii waa soo gaadhay waanan ku faraxsanay inaan weli kusii socdo guushayda insha allah biidnillahi kariim waxaan rajaynayaa inaan ku guulaysan doono una qalmo bosishanka hadda waxyaabaha gaarka ah ee lagu imtixaanaya kaaliyayaasha waxaa ka mid ah qoraalada gacanta iyo garaacidda kombyuutarka oo ah farsamada looga baahan yahay kaaliyaha maadaama uu yahay cidda sida gaarka ah u diiwaan gelisa hadallada dhinacyada dacwadda oo dhan garsoorayaasha ayaa iyagana si gaara loogu imtixaanayay sida uu u maamuli karo fadhiga dacwadda iyo habka dacwadda oo wejiyo kala duwan leh guddigan shanta xubnood ah oo ay ku jiraan guddoomiyaha maxkamadda rafxaanka iyo guddoomiyaha maxkamadda sare ayaa looga fadhiyaa natiijada imtixaanka waxaana laga rabaa keliya afartan garsoore iyo konton kaaliye cabduqaadir ciise warbaahinta qaranka magaalada muqdisho
guud ahaanna warkii aroornimo ood kala socoteen radio muqdisho codka jamhuuriyadda federaalk soomaaliya intaa ayaan kusoo gabagabeynayaa ciddii uu seega warkan ama aan ka bogan waxay mar kale dib uga daalacan kartaa bogga internetka inu ku leenaho ciwaankiisu yahay radio muqdisho dot net niyadaydu waa dhagax naabarkaygu waa halis nasiibkaygu waa guud